faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon maraykanka uu faahfaahin ka bixiyey duqayn uu ka fuliyey degmada waa gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay ciidamo loogu talagalay la dagaalanka al-shabaab kuwaasoo dhowaan howlgal ka bilaabi doono gobollada koonfureed ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo kulan gaar ah uga qayb galay dalkaasi etoobiya faafahayno dheeraada oo ka soo baxaya xaaladda degmada baled xaawo ee gobolka gado oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland al-shabaab oo duleedka degmada waajid ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ku beegan tahay sagaalka bisha labaad sanadda labaatan labaatan warka waxaa soo saardhay weliya ayaan maxamuud anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doona dhegaystayaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan fadhi gaar ah oo madaxda howrgoboleedka igada ay ku gorfeynayeen xaaladda dalka koonfurta suudan ayaa lagu soo gabagabeeyey dalka etoobiya waxaana madaxdu isku xog waraysteen miradhalka dadaalada heer gobol iyo heer qaaradeed ee lagu nabadaynayo dalkaasi agaasimaha warfaafinta ee xiriirka warbaahinta madaxtooyada mudane cabdinuur maxamed axmed ayaa ka warbixiyey ka qaybgalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya diblomaasiyiin soomaaliyeed ee shirkaasi oo muujiyeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay garab taagan yihiin qorshayaasha xasilinta amniga iyo siyaasadda gobolka geeska afrika iyo guud ahaan qaaradda afrika agaasimaha ayaa ka warbixiyey qaabka ay iyo fikradda soomaaliya ay ka qabto xasilinta gobolkaasi koonfurta suudan markii uu garoonka kasoo degay waxaa toos loogu gudbiyey xarunta midowda africa ee magaalada cabdis ababa halkaas uu ka socday shir u gaara urgoboleedka igad oo heer shir madaxeed ah waxaana si gaar ah loogu lafagurayay xaaladda haatan ka taagan south suudan iyo sidii xalwaara loogu heli lahaa iyo sidii heshiiskii ay hore u gaareen ee lagu dhisayay xukuumad midnimo qaran looga dhabayn lahaa maadaama wax laba usbuuc ka yar ay ka harsan tahay xilligii loogu talagalay in lagu dhaqangeliyo heshiiskaas madaxweynaha waxaa safarkan hawsha halkan u jooga ku heliya wasiirka arrimaha dibadda danjir axmed ciise cawad wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane xildhibaan cabdiqaadir shaqaale baqdaadi agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo safiirada igad iyo iyo iyo halkan african unionka u qaabilsan dalalka etoobiya iyo jabuuti
askar ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay duleedka magaalada waajida gobolka bakool duleedka degmada waajida gobolka bakool ayaa shalo galab waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amison dilka labada askari ayaa waxaa geystay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo waddada u galay kadib markii labadan askari ay ka baxeen xero military oo ciidanka etoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada waajida gobolka bakool warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta labadaasi askari uga baxeen saldhigga ay ciidamada etoobiya ku leeyihiin duleedka degmada waajid waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan inay baxsad u ahaayeen dhanka dalka etoobiya al-shabaab ayaa war ka soo saaray dilka labada askari ayaa sheegay inay ka furteen laba qori oo nooca shiishka ee shaamshuutarka loo yaqaano iyo qoriga a k forty oo ay wateen sidoo kale al-shabaab warkooda waxay ku sheegeen in askartan ay baxsad u ahaayeen dalkooda etoobiya kadib markii ay ku adkaatay nolosha iyo nolosha godoonka ah ee ku haysata saldhigga degmada waajid sida lagu yidhi qoraal al-shabaab ay soo saareen dowladda maraykanka ah ayaa war ka soo saartay duqeynay ka geysatay gobolka jubbada waa gobolka jubbada hoose taliska ciidanka maraykanka ee africom ayaa sheegay in laba duqeyn oo khamiistii lasoo dhaafay lala beegsaday dhisme al-shabaab ku leeyihiin meel u dhow degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ay ku dhaawaceen laba ka mid ah ururka al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa qoraal ayaa lagu sheegay in qiimeynta weerarkaasi maraykanka ilaa hadda sameeyey ay muujinayso in saldhigga al-shabaab lahaayeen la burburiyey laba ka mid ah xubnihii halkaa ku sugnaana ay dhaawacmeen qoraalka ayaa waxaa intaa ku daray ilaa hadda inaysan jirin cid rayida oo weerarkaasi wax ku noqotay maraykanka ayaa duqeyn cirkaa si joogto ah uga fuliya soomaaliya iyagoo al-shabaabna inta badan oo al-shabaabka ku sugan inta badan gobollada jubbooyinka iyo shabeellooyinka ay si gaar ah ula eegtaan iyo meelo ka mid ah gobollada dhexe baay iyo bakool waxaa kaloo duqaynta lala beegsaday kooxda daacish ee ku sugan buruleyda gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto duqaynta ka dhanka ah al-shabaab ee lala beegsanayo xarumahooda iyo sidoo kale saldhigyadooda ciidamada waa ciidamo dhowaan loo diiwaangeliyey ka mid noqoshada ciidanka qalabka sida qalabka sida sida gaarka ah si gaaran ah xoogga dalka kuna jira dugsiga tobabarka aruuris ee duleedka deegaanka xana xanan buuro ayaa waxaa kormeer la xidhiidha howlaha diyaarinta ciidanka ku gaaray gaashaale aadan siyaad cabdi taliyaha ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad taliyaha ayaa warbixin ka dhegaystay saraakiisha xerada iyo guud ahaan taliska dugsiga oo ka warbixiyey tallaabooyinka loo qaadayo diyaarinta ciidankan taliya ku-xigeenka ciidanka waa taliya ku-xigeenka ciidanka ayaa kula dardaarmay isku diyaarinta hawsha adag ee laga sugaya ee u baahan dhiiranaanta iyo ka faa'iidaysiga casharada la siinayo muddada tobabarku socdo sidoo kale isla madasha ayaa lagu qabtay bandhig dhiirigelina oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka qaybtooda ku ilaatanaad kuwaasoo wadaniyad iyo macnaha dhabta ahaansha waa dhab ahaanshaha dagaalka lagula jiro kooxaha ka soo horjeeda dowladda soomaaliya ciidanka u soo bandhigayay saraakiisha ayaa waxay sheegeen in ciidamada loo diyaarinayo sidii al-shabaab ay uga saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dhexe gaar ahaana gobollada hiiraan iyo sidoo kale gobolka galgaduud iyo koonfurta gobolka midooda halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaadiya deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan ah aad nagala jaan qaadaan bartaana ku leenay internetka ee w w dot radio cadaada dot com wararka naga soo gaaraya degmada baled xaawe gobolka gado ayaa waxay sheegayaan in xaafado ka mid a degmadaasi ay ka bilowdeen barakac barakac ayaa yimid kadib markii ay xoogeysatay khilaafka ka dhex taagan ciidanka jubbaland iyo kuwa dowladda soomaaliya ee dhowaan la geeyey halkaasi magaalada ayaa waxaa isku hor fadhiya ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland waxaana maalinimada shalaha ka dhacay magaaladaasi koorimaad hubaysan qaar ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa warbaahinta u xaqiijiyeen dadka ka barakaceen xaafadaha u dhow xarunta degmada iyo saldhigga ciidanka madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan warbaahinta kula hadlay magaalada baled xaawo ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ay weerar ku soo qaadeen degmada baled xaawo waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay doonayso inay burburiso maamulka jubbaland waxaana sidoo kale uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka inay sii wadi doonaan iska caabinta isagoo sheegay in mas-uuliyadda wixii ka dhaca gobolka gado ay qaadi doonto dowladda federaalka soomaaliya waxaa sidoo kale uu sheegay in aysan diyaar u ahayn in dhibaato loo horseedo shacabka ku nool gobolka gado wuxuuna dowladda federaalka madaxdeeda ugu baaqay inay ka waantoomaan arrimahaasi wasiirka waxbarashada waa wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo mar kale ka hadlay khilaafka waxbarasho ee puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale u jawaabay qaar ka mid ah ardayda deegaanada puntland oo cabasho muujiyey ardaydaas oo dhigtay mid ka mid ah iskuullada ugu waaweyn magaalada boosaaso ayaa waxa ay dalbadeen in aan la siyaasadeyn shahaadadooda waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay galaan imtixaanka dowladda iskuna kalsoon yihiin ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno arday kasta oo soomaaliyeed si uu u helo waxbarasho dhammaystiran islamarkaana u qaato shahaadada caddaynaysa waxa uu bartay ardayga wax ka bartay deegaanada puntland waxaan waxay la siman yihiin kuwa kale ee ku nool gobollada dalka ayuu yidhi wasiir goodax barre wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa ka jawaabay muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey oo ay cabasho ku muujinayeen qaar ka mid ah ardayda deegaanada puntland waxaa sii xoogeysanayay khilaafka dhinaca waxbarashada u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda puntland waa maamulka puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya wasiirka ayaa waxauu sheegay inuu soo dhoweynayo ardaydaasi islamarkaana wasaaradda ay diyaar u tahay inay imtixaan ka qaado deetana la siiyo shahaadada dugsiga sare warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinaya ayaan maxamuud ayaa warka soo saartay haashimna waa noo farsamaynaya intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonna amaana allah
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xaq dhowr bayna farayaan